warbaahinta ayaa waxa ay baahisay in mas-uuliyiinta ruushka ay xireen jenaraal sergey srovikin oo lagu tuhmay inuu xiriir la lahaa kooxda wagner ee gaduudka samaysay toddobaadkii hore warbaahintan oo ay qortay v o eda waxaa soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan faahfaahin gaar ah oo ku saabsan xaaladda sorovikin ayaa ah mid weli aan caddayn laakiin saraakiisha ugu sarraysa ruushka iyo maraykanka ayaa sheegay in jenaraal sare la xiray sida ay ku warameen warbaahinada financial times iyo new york times khamiistii shalay su-aalaha ku saabsan halka uu ku sugan yahay zerovakin ayaa socday muddo maalmo ah sababtoo ah guud ahaan laguma arag meel fagaaraha tan iyo afar labaatankii juun markaasoo kooxda wagner ay isku dayeen inay galaan magaalada moscow zerovakin waxaa loo yaqiinay inuu xiriir wanaagsan la lahaa hogaamiyaha wagner yevgeni berogozhin ma cadda in zerovakin oo ah tali ku-xigeenka ciidamada ruushka ee duulaanka ku jooga dalka ukraine si rasmi ah loogu soo oogay inuu qayb ka qaatay kacdoonka iyo in hadda loo xiray in su-aalo laga weydiiyo arrimahaasi laakiin moscow weli si cad ah umaysan xaqiijinin waxaa ku dhacay generaalkaas afhayeenka kremlinka dimitri beskov ayaa u sheegay suxuufiyiinta inuusan caddayn karaynin xaaladda zerovakin wuxuuna sheegay in suxuufiyiintu ay la xidhiireen wasaaradda gaashandhigga zorovakin ayaa sabtidii kasoo muuqday muuqaal isaga oo ku boorinaya kooxda wagnerku inay joojiyaan dhaqdhaqaaq kasta oo ka dhanaa ciidamada ayna ku laabtaan xiryahooda gabadhiisa veronika ayaa waxa ay warbaahintu u sheegtay in wax walba ay aad ugu wanaagsan yihiin aabeeda oo aysan wax dhibaataha ku ogeyn daacaddii maya waxba isaga kuma dhicin shaqadiisana ayuu ku jiraa ayay u sheegtay warbaahinta ruushka ee baza berogazhin ayaa gaaray belarus hornaantii toddobaadkan kadib casuumad uu ka helay madaxweynaha dalka belarusiya alexander lukashenko taasoo qayb ka ah heshiis lagu joojinayo kacdoonkii dalkaasi ruushka ka dilaacay weli ma cadda halka uu berogazhin ka joogo belarus inta dagaalyahanay la socota ama inuu qorshaynayo inuu halkaasi sii joogayo in kale